nabigu cala lmimbari uu ku sugan yahay uma rafaca wuu kor noqday nabigu yacni markuu meeshii intuu ku xirtay salaadii ayuu ku rukuucay markaasuu ictidaalay rafacadu waa ictidaalkii fanazala fanazala markaasuu degay alqahqara gadaal gadaal isagoo sidii salaada ugu jiro ayuu nabigu gadaal gadaal usoo degayn oo jaranjaradii hoos kuku istaagay markaasu haddana dhulku ku istaagay dhulku ku istaaga haddana marka dhulku rabo ayuu ku sujuuday maxaa yeele mimbarka korkiisa laguma sujuudi kara waa lagu rukuuci karaa on kaliya xataa sajada ilaa uu sujuuday fii asli lmimbari mimbarka salkiisuu nabigu ku sujuuday uma caada markuu labadii sujuudoodla yimi ragcaddii labaad haddana wuu noqday xataa faraqa ilaa uu yani nabigu faaruqayo min aakhiri salaatihi salaadiisii saasuu ku dhamayy markuu sujuudayana uu soo degayey qiyaamka iyo rukuucana mimbarka korkiisu ku samaynayay salaadii marka sidaa ku dhameeyey waxuu awal samayn jirayna maaha nabigu mar unbuu sameeyey uma aqbala cala annaasi dadkii buu soo qaabilay faqaala wuxuu nabigu yaa ayuha naasu dadow inamaa sanactu waan sameeyey haadaa arrinkaas lita'tamuu fii inaad igu daydaan inaad igu dayataan walitaclamuu salaatii salaadeyda inaad ogaataan dhammaantiin aad wada ogaataan oo yacni markuu nabigu mixraabka ku jiro dadka safkaa hore keliya unbaa arkaya dadka kale ma arkaan laakiin mimbarka markuu ku taagan yahay yani taag taagiisa iyo rukuuciisa iyo ictidaalkiisa dadoo dhan way wada arkaya marka salaada nabigaa la ogaanaya la wada arkaya oo dad waxaa jira weligoodba ka saabsaamaya safkaa hore aan gelayninoo nabigaba aan daba istaagin oo salaadiisaba aan fiirsanin sooma meeshaasay ka arkayaan marka waa litacliim buu markaa nabigu u sameeyey halkaas waxaan sidaa u yeelay inamaa sanactu haadaa waan sameeyey lita'tamuu bi inaad igu dayataan salaadayda raacdaan salluu kamaa ra'aytumuni usallibu nabili saad igu aragtan ana u tukanaya u tukada marka inaad igu dayataanoo walitaclamuu salaatii salaadaydana aada ogaataan si aad adigu ugu camalfadnaan dadkana usii gaarsiisaan xadiidka waxaa kaloo laga qaadanaya imaamku hadduu mu'miniinta ka koreeyo oo meel kale uu saaran yahay waxba dhiba inaysan lahayn oo salaada caadi ay tahay sida casiga oo saxiix tahay hadduu ma'muumku meel kore jiro sida ku wanaagsan laakiin yani imaamku inuu yani uusan koreynin baa fiican laakiin hadda haddii uu imaamku meel kore fulana dhib malaa laleey ku ansaxaysaa salaada waa saxiix wa fii lafdin fasallaa nabigu waa tukaday walxaal huwa calayha asagoo yani mimbarkii dushiisa saaran ayuu nabigu ku tukaday uma kabara calayha wuu ku takbiirsaday uma rakaca wuu rukuucay wahuwa calayha mimbarkii korkiisii yani nabigu fasallaa wahuwa calayha mimbar korkiisuu nabigu ku tukaday uma kabara calayha wuu ku takbiirsaday uma rakaca wuu rukuucay wahuwa calayha uma nazala alqahqara markii sujuudi ahayd haya intuu ku rukuucay buu ictidaalay uma rafacdi waay markaasu uma nazala alqahqara gadaal gadaal buu udegay alqahqara digdib markaad u socoto adoon islaabin yaa qahqara le gadaal gadaal buu marka udegay nabigu can abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu canhu ana rasul lah sal lay slam qaala wuxuu nabigu man iktasala yowma aljumca maalinka jumcada ninkii qabaysto soo qabaysto gusla aljanaabati ka gusli ljanaaba sidii janaabado kale usoo qabaysto si fiican buu isu soo qabay haya guslan oo ka gusliljanaaba waa uma raaxa taga oo fi saacati aluulaa saacadda koowaad buu masaajidkii tegey fakaanamaa waaba asagoo qaraba badanatan neef geelow asagoo ilaahay ugu dhawaaday sadaqaysay waman raaxa fi saacati haaniya saacadda labaad ninkii taga oo rawaxana ay fakaanamaa qaraba baqarata neef lo-a waa si oo yani ku taqarubay waa ilaahay ugu taqarubay waman raaxa ninkii tago fi saacati haalisa saacadda saddexaad fakaanamaa qaraba kabshan aqrana wan geesali waa sawir yani bixiye buu lamid wanku markuu jabsado aada u weynaadaa la aqrab wan geesaha bixiye wan geesa waaweyn uu leeyahay marka wan weyn oo jabsaday oo dee afar jir shan jir ah asagoo ilaahay ugu dhawaaday waman raaxa fi saacati raabica saacadda afraad ninkii masaajidka tagan fakaanamaa qaraba dajaaja digaag waa isagoo la baxay digaag waa isagoo la baxay waman raaxa fi saacati alkhaamisa saacadda shanaad ninkii tagana fakaanamaa qaraba bayt saacadda shanaad waa ukun bay maraysaa marka adigoo ukun sadaqaysa ya faidaa kharaja alimaamu xadarat almalaaikatu yastamicuuna saacaddaasana hadday dhamaato khalaas malaa'igtii qoraysay albaabaha taagneed iyo dadku say u kala horreeyeen u kala qoraysay alawala falawala u kala fadli badnaayeen saacadda shanaad hadday dhammaato saacaddii lixaadba ay bilaabato xaashahooda way duubanayaan waxay usoo diyaargaroobayeen dikriga waa khudbada inay dhegaystaan imaamkuna de waa kasoo dhowyaada khalaas intaa ka horeysa un waay intii la tartamaya khayrkii loo tartamay marxaba marka dee qofba qofkuu kaga horeeyo masaajidka uu kaga soo hormaro ayuu kaga fadli badan yaha wey maxaa yele maalinkaa jumcada tabkiir waxa la yidhahdo yaa sunnaha in loo kalaha masaajidka loo degdego tabkiirku yani waa inaa u degdegto amin hore aad tagta meesha way dadkii hore khayrka badnaayo salafkii iyo dadkii hore xataa dad waxaa jira samayn jiray salaada subax markay ku tukadaan masaajidka kama baxayaan ilaa ay jumcada ku tukadaan ilaa intaasa masaajidka lagu tukan jiray waa loo soo kala hormari jiray yani sabkaa hore iyo masaajidka waktiga la soo gelayay iyo aka laakiin maanta tartanka aakhara iska yaraado aakharadu waa wacdi oo adduunyaduna waa cardun xaadir buu xadiidku ku sheegaya addunya cab- cardun xaadirun adduunyadu waa badeeco xaadir oo banaanka lasoo dhigay yaakulu minha albaru walfaajiru nin walba waad ka qaadanaya maxaa yeele banaankaasa lasoo waray wakaas waalaakhiratu wacdun saadiq laakiin aakharadu waa yaboh run ah horta run iyo been waxay aataba waa un yaboh soo maaha dadku maanta waa dhitaabsiin ma wax kale waxa kale waa yaboh waxaasaa la heli doonaa la heli doonaa waa la heli doonadaas kuma kalsoonada waxaan hortooda yaallo unbay arkaama marka sidaa awadeed buu nabigu calayhi salaatu wasalaam mar isagoo fadiilada jamaacada ka sheekeynaya buu wuxuu yidhi haddii qof aha dadka adinka qof idinkiisa ka mid ah hadduu ogaan lahaa dadka jamaacada ka taakurayo garab hiribaysan aduu inuu masaajidka ka helayo hadduu ogaan lahaa laf samiin ah laftoo yani hilib keliya oo yani aada u haysan yaa masaajidka laga bixinaya hadduu ogaan lahaa safka hore ku tukan lahaa jamaacadu marna ma dhaafteen jamaacadu ma dhaafteen mararka yani masaajidda xoogaa lagu samaynayo waad aragtay sida masaajid loo buuxinayo siday xoogaa ka jiraan masaajida waa kaa marka waxa weeye yani adduunyada unbaa loo degdiyay markaa dee dhacaamkan qiimaha uu leeyahay waa la gartay laakiin jamaacada ood ku tukata iyo safka hore ood ku tukata sawaabkeeda aad buu u wen yahay laakiin waa yaboh un laakin lama aaminsana taas iimaanki waa yaraay marka marka saasaan yani aakhirada aan loogu dadaalayni dadkii hore laakiin qiimaha camalka uu leeyahay bay garanayeen saasay wax walbaba oga hor oga hormarinayeen camalka saalixa iyo yani sawaabka uu leeyahay iyo aakhirada qiimaha ay leedahay marka waa in masaajidka loo soo kala hormaro waay marka saa waxaa laleeyahay saacadahan hadda xadiidku noo sheegayo la tiri fi saacati alula iyo fi saacati athaaniya iyo yani culamada qaar waxay leeyihin waktigaa hore dee saacadan hadda falakiga oo wax lagu tiriye ma jirine waa meeqa saac hal saac laba saac saddex saac laleeyahay ma jirine waa zaman unbaa meesha la qiyaasayaa oo zamanba zamanka ka horeeya unbaa looga jeeda qolyaa sidaa bay leeyihin ay culamada qaarna waxay leeyihin maya waa saacadan caadiga oo falakiga ah looga jeeda mar haddii hadda saacadii ba jirto fi saacati alula iyo fi saacati athaniya iyo fi saacati thalitha ba lagu leeyahay maxaad kale waxba kale kasii fiirin waa sidaas wakti hore inay masaajidka imaataba laakiin haddaad xoogaa ku cudurdaarinayso waktigaa hore ma jiri jirin saacad maba jirin zaman unbaa laga hadlaya nabigu zamankuu ka hadlaye haddee zamanka un haddii laga hadlayo zamanba zamanku ka horreyso kama fadli badno aduu gadaal baad isku dhigaysaae zamanba zamanku ka horreey buu ka fadli badan yahy marka ku dadaal inaad yani waxaakan aad hesho waay taqarabkan ilahay loogu dhawaano can salamata bn waqa waxaa laga wariyey radi allahu canhu wa kaana wuxuu ahaa min asxaabi shajara ayuu kamid ahaa laqad radia allahu can lmuminiin id yubaayicuunaka taxta shajara nimankii la yidhi uu ka mid ahaa asxaabu shajara baycat ridwan nimankii galay wa kaana min asxaabi shajarati buu ka mid ahay qaala wuxuu yihi kunaa waxaanu ahay nusallii maca rasuuli llahi sala allahu alay wasalam nabiga ayaanu la tukan jirnay salaat aljumca uma nansarifu waanu gadoomi jirnay salaaddii baanu ka baxaynay walaysa lilxiitaani dilin yustadallu aaya nastadillu bih jumcadaanu tukanayna nabiga aanu la tukanay markaasa salaadii laga baxayaa oon ka dareerayna masaajidkii ayadoo derbiga iyo xiidaankuna hoos la hergelayo uusan lahayn in wakti hore la tukaday jumcaday ku tukanaysaa yani zawaalka awelkii horeba laga tukaday waktiga awelkiisa yaa laga tukanay marka jumcada waktigeedu yani zawaalku bilowdaa baa la yidhaha waa wakti duhurka oo yani zawaalka marka qoraxdu duusho aan wastabaal ka duusho waktigaa unbaa la tukan karaa wixii ka dambeeyo soo ma marka laakiin horaa laga tukaday jumcada laga tukaday horaa laga tukaday uma nansarifu waanu gadoonaynaa walaysa lilxiitaani dilun nastadillu bih hoos aan hergelino ama hoos aan harsamo iyadoo sabahayno wakti duhurka unbaa jumcada la tukadaa sida raajaha culamadu qabaan waa sidaas kastoo qowl la warinayo imaam axmed ee laga warinayo يعني قبل الزوال بأمسيح كرتا جمعة لكن سيدا راجح الجمهور تقضاه وهو بعد الزوال ما جمعة لتكن وقت يقبله وفي لفظ كنا وحنا نجمعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول إلهي أيان الرجم عيسن جنه جمعة لتكن جنه نجمع أي نصلي الجمعة مع رسول الله إذا زالت الشمس غرحل مكيدي ثم نرجع ونلابنيني فنتبع وحنراعيني ألفي أهوصف hooskii oo yar oo markaa soo baxayo dhulkaa xijaajna waa dhul kulul dee markaasaan hooskaasaan raacraacayna can abi hurayrata radi allahu canhu qaal kaana nabiyu wuxuu aha sala allahu calayhi wasalam yaqra'u fii salaati alfajri yowma aljumca salaada subax ee jum subaxa jumcada salaati alfajrka oo subaxa jumcada nabigu wuxuu aqrin jiray alif laam mim tanziil asajda suuradda la yidhaha suuratu sajda ee alif laam mim tanziil la yidhahdo aljulus aan inu dhahno iyo aaya hal ataa wahal ataa cala alinsaan labadaas suuradood buu nabigu ku tu- ku tujin jiray dadka oo salaada subax ku tujin jiray subaxa jumcada awal waana sunno in lagu tukado wa baabulciideyn labadii ciidood buu u baabiya can cabdillaahi bni cumar radi allahu canhuma qaal kaana nebiyu wuxuu aha sala allahu alayhi wasalam iyo wa abubakrin iyo wa cumaru yusalluuna alciideyn ay labadii ciidood bay tukan jireen qabla alkhudba khudbada horteeda oo salaada ciidda yani khudbay leedahay sida khudbada jumcada oo kale a laakiin salaadaa la hormarinaya markii salaada la tukado kadib baa marka khudbadii la akrinaya say salaada sunno u tahay salaada ciiddu waa sunno khudbadeeduna waa sunno in la akriyana waa sunno in la dhegaystana waa sunno dee hada laakiin bacda salaad baa iyada khudbadeeda la acni yaa la akrinaya can ilbara waxaa laga wariyey ibnu casim radi allahu canhuma qaal khadabana nabiyu sala allahu alayhi wasalam nabigaa noo khudba akriyay yowma aladxaa ciidda oo ciid uladxaa buu khudba noo akriyay bacda salaati salaada gadaasheed faqaala wuxuu yihi nabigu man sallaa salaatana salaadeenaa ninkii tukado oo wa nasaka nusukana yani yani gawraco oo udxiyadaasna gawraco nasaka yani dabxiyo gawraco nusukana faqad asaaba sunnaka faqad asaaba nusuk nusugii buu asiibay wa an nusuka buu asiibay faqad asaaba wuxuu asiibay an nusuk ay oo marka salaada lasoo tukada kadib baa la gawracaya waqtigeeduna wataas waman nasaka ninkii gowraco oo qabla salaad falaa nusuka lahu ninkaa omayn waxba uma ansixin wey markii yani khudbada la yani salaada lasoo tukada kadib baa xoolaha la gowraco waa sida waman nasaka ay qabla salaad falaa nusuka lahu oo macnaha waxa weeye yani udxiyada waktigeeda udxiyada horta in neef la gowraco la udxiyaysto waa sunno salaada ciidda in la tukadana waa sunna waxaa fiican marka haddaad salaada ciiddahay tukanayso markaad soo tukato kadib inaad gowracdo laakiin culammadu markay ka hadlayaan waxay leeyihiin salaada un kuma xirno oo shardi maahe maxaa salaada waa sunne dabxiguna waa sunne haddaad doonto yani salaada ninku inuunba tukanin baa laga yaabaa waa sunne udxiyada waktigeedu wuxuu gelayaa subaxa tobanaadka markay qoraxdu soo baxdo oo qadru yani ragcatayn iyo wakhudbatayni la joogo qoraxdu markay soo baxdo qadar laba ragcadood iyo laba khudbo laga laga samayn karo markii la gaadho waktigaas dabxigu waa ansaxay waqtiga waa la gawracay marka haddii laakiin waktigaas markaad gaartay haddaad gawracdo horta gawracu waa sax oo udxiyu kuu noqonay laakiin maxaa sii fiican markaad salaada soo tukato unbaad gawraci siduu nabigu salan jiray calayhi salaatu wasalaam markaad salaad soo tukato kadib baa la gawracay faqaala abu burdata wuxuu yihi ibnu niyaar abu burdata bnu niyaar ninka la yidhahdo khaalid bara bnu caazim bara bnu caazim abtigii buu ahaay ninka xadiidka laga warinaya bara bnu caazim abtigii buu ahaa yaa wuxuu yihi yaa rasuul allah inii anigu nasagtu waama gowracay shaatii shaatadaydi qabla salaad intaana salaada soo aadan horteed baan soo gowracay wa caraftu waxaan ogaaday ana alyawma yowmku yowmu aklin iyo wa shurbin inuu yahay wacarabtu waxaan ogaaday ana alyawma yowmku yowmu aklin wa shurbin de maanta yani marxam maalmahan oo yani waa yani waa ayaamu ci yani aklin wa shurbin iyo wadikrilahi soo nabigu ma dhin alayhi salaatu wasalaam ayaamu mina maalmahan mina iya la joogo waa maalmo wax la cuno oo wax la cabo maalinka iidaade yani maalinka tobanaadka iyo kow iyo tobanka iyo laba iyo tobanka ayaamu tashriiqa wa maalmahaas yani waa ciideynkii oo dee yani soom iyo waxaas ma jire maalmaha ciida weeye aan la soomi karine ayaamu aklin wa shurbin iyo wadikrillahi marka waxaan ogaaday yuri maanta inay ciid tahay oo maalin farxad tahay oo maalin wax la cuno la cabo inay tahay وأحببت وحن جعلادي أن تكون شاتي شاتدي إني نقطة أول ما يذبح في بيتي gurigayga wax la gowraca waxa ugu horeeya inay ayagu tahay yacni dadka magaalada maanta wax gowracayana inaan anigu ugu hormaro taasaan jeclaaday markaasaan aroor hore ayaan ku dhuftay buu leynaan qaaba gowraca fadabaxtu shaatii shaatadaydii mar horaan gowracay wataqadaytu qabla an aatiya salaata salaada intaana soo aadin baana kusoo quraacday buu leeyay abaan kasoo cunay amin hore intaan hore yaa waxoogaa kalaan kale laiga sameeyo soo cunayba jamaad see la yelaadina waxaa leedahay ninkii salaada horteed gowracay wax nusugo u jira ma jiraad ma leedahay qaala wuxuu yidhi nabigu shaataka shaatadaadu shaatu laxmin wey adeerida aad neefka aada gowracatay reerka unbaa maanta hilib ku yahay moogiye udxiya maaha udxiya kuma noqoni hayla udxiya waktigeedii maada gaarin markii ka hor baad gowracdayde udxiyadu wakti bay leedahay marka haddee neefka sidiisa kale hilibku waa ka sax laakiin udxiyo kuuma noqonayo waa shaatu laxmin waay hilibku reerka aad u gowracday wey qaala wuxuu yidhi marka yaa rasuul allah ilaahay rasuulkiisiyo fa ina cindanaa agtaanada waxaa ahaatay canaaqan waxar oo qoor dheer aha agtaanada ahaatay canaaq aya lanaa waxaa noo sugnaatay jadaca jadacaa noo sugnaatay jadaca hiya axabu ilaynaa min shaatayni canaanka waxaa leedaha waxarta xoogaa yani gurigay meelaha joogto oo yani boos boojaasaho bawdgalka ah canaaq baa leedahay marka waxarta xoogaaga la-eg oo yani bawdgalka ayaa noo joogta oo waxar yani si guriga iyo meelaha joogi jirtay wax loo seenin oo aada u buuran oo laban oo qurux badan waa jadaco oo ilkihii bay fidatay ilkaha ayay fidatay o haddee yacni udxiyada xoolaha ku ansaxayo riyaha maxay ahaan jireen de inay ilkaha la soo baxaan yaa shardi riyaha iyo loodu waa inay ilkaha la soo baxaan idaha waa inay ilka ritaan un ayagu si udxiyada ku ansaxayso sanad waa inuu u dhammaado oo sanadka labaad ay galaan idaha markii udxiyada riyaha iyo looda waa inay ilkaha la soo baxaan intay ritaan saddex sano waa inay udhamaado inaan saddex sano gaari u dhammaanin yani ilkaha inay ritaano la soo baxaan baa raba geelu waa inuu shan jir shan sano waa inuu dhamaado geelu shan jir bu shan jir buu ku ilka ritaaya oo maanta yani dadku neef neef arya gooracayaan anuu qaalin saddex jir oo buuran oo kurska intaan leeyahay baan ku dhufani lagaa yeeli maayo waa inuu shan sano gaaro shan jir yaa lagu udexaysan karaa ee marxaban aba hilibkiisa iyo kurskiisa afirin ma gudaye marka waxartan marka way yar tahayo laba sano iyo meelahaanay jirtaayo waa ilkaha unbay hadda ridatay laakiin ilkaha uma soo bixin lanaa jadaca buu leeyahy ama waa canaaq waxar yaro qoordheera wey hataa weliba ilkihiiba inay ridanin laga yaabo hiya axabu ilaynaa min shaatayni laakiin laba neef oo arya maanta inaan ku doorsano waa ka jecelnahay bu leey noo yimaado ya laba neef aan kugu bedelno kamaana siisteen bu leey waxar aad oo qurux badan oo guriga noo joogi jirtay oo qurqurtu intaa la eg tahay oo qurux badan wey marka wax la quuri kara maa laba neefa xataa kuma bedelanayno saasuu leeyay afa tujziu ma gudaysaa canii marka dadkan waxay ahaayeen aakhirada qiimaheeday garanayeena sunadaas maanta dhaafayso udxiyadii hal neef buu u diyaarsaday neefkaa unbuu hayey neefkana waxaa le waad ka hor dhacday waktiga udxiyada shaatu laxmin bay kaa noqotay marka sunadan maanta dhaaftay ajirka udxiyada meesha ku dhaafay ayuu ka xanuunsanaya wax kale ma hayee waxartaas yare quruxda badan baan hayaayo ma iga gudaysaa qaala wuxuu yihi nabigu nacam adiga way kaa gudaysaa walan tajziya can axadin bacdaka qof adiga kaa dambeeya ka gudi maysa laakiin adiga way kaa gudiya gawrac saasuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam waa taksiis marka waa shaaricu shaaricu ninku doono waxbuu ku khasisi karaa hadda waxartaas aan saddexda sano gaarin oo aan ilkaha integrata la soo bixin udxiyo kuma ansixi jirin laakiin nabigu wuxuu yidhi adiga maadaama isaas qobsatay adiga way kaa gudaysaa laakiin axad dambe oo kaa dambeeya ka gudi maysa madaxa ninkii ibnu khusaymaha siuu nabigu yani yani ninkii khusayma la odhan jiray siduu nabigu u yidhi shahaadadiisu laba nin shahaadadood bay udhi kartaa yani dadkaasoo wax lagu khasisay waa jireen marka abu burda waxaa la yidhi waxartan adiga un bay kuu gudaysaaye gawrac waxartiiba marka ku udxiya laakiin xoolaha lagu udxeysanayo da-daasaa sharcigu u qariray wa idah hadday yihiin waa inuu sanad u dhammaado waxay leeyihiin fuqahadu iduhu ayagu waxaa laga yaabaa yani waa inay ikritaan baa shardi eh hadduu lix bilood ku ilkarito iduhu horta way kori og yihiin xoolaha waxaa ugu kori og idaha haddii markii lix bilood ay ku intay durba intuu koro caanaha ay bootiyaan lix bilood hadduu ku ilka rito udxiyada waa ku ansixi laakiin shardi weeye inay ilkaa ritaan lix bilood haddayna ku ilka ridin maya sanad waa inay u dhammaato sanadka labaad ee gala markaasaa lagu udxiyo ka garayda riyaha iyo loodu waa inay saddex sano u dhammaato yani geeluna waa inuu shajir ee ku ilka ridanaya udxiyada waqtigaas ku ansaxay wahaakada can jundub waxaa laga wariyey bn cabdillaahi albajaliy radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi sallaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama yowma naxr maalinkii tobanaadka ah ee xoolaha la gowracayay yowmu naxri baa la yidhaha ciidan ciid ladxaa yacni maalinkaa tobanaadka ah ciidan la tukada waa maalinka xoolaha la gowracayo wey la udxiyeysanay maalinkaa tobanaadka ninkii wax gowrici waayo ilaa saddex iyo tobnaadkaa laga rabaa kow iyo tobanka waa gowrici kartaa laba iyo tobanka waa gowrici kartaa saddex iyo tobanka casarkeeda ugu dambayso intaa udxiyadu waa socotaa laakiin maalinkaa tobanaadka ugu horreeya maalinka salaada la tukanayo taas baa waktigaasa ugu horreeya ugu fadli badan inaad la timaado wey markaad salaada soo tukataba aad gowracdo udxiyadii haddii ilaahay xoolo ku siiyey xoolahaaga ka gowrac haddaad lacag haysato iska soo galo suuqa taga ay waa gowrac maalinkaas uma khadaba nabigu khud buu akriyey salaadii markuu dadka tujiyey buu nabigu khudbo akriyey uma dabaxa markaasu intuu guriga u laabtay buu xoolihii gowracay wa qaala wuxuu yidhi nabigu man dabaxa ninkii gowraca qabla qabla an yusaliya intuuna tukanin falyadbax ukhraa mid kale ha gowraco makaanaha tii hore waa ka hormare waktigii la gowrici lahaa buu ka hormare markuu hadda soo tukado kadib mid kale ha gowraco waman lam yadbax ninkaan weli gowracinna falyadbax bismi illah ilahay magaciisa hadda ha ku gowraco hadda ha gowraco hadda waktigeedii la joogaayo can jaabir waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaal shahidtu maca rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay maciisaan xaadiray asalaata salaadii yowma alciid fabada'a nabigu uu bilaabay bisalaati salaadii uu bilaabay qabla alkhudba aya isagoo khudba uusan aqrinin salaadii ciideeda ayuu nabigu galay bilaa aadaani walaa iqaamati aadaan iyo aqin midna malade salaadaha sunnada ee jamaacada loo sunneeyo loomana aadaamo loomana aqimade ciideynkaa iyo yacni kusuufka iyo kusuufeynka labada madoobaad iyo istisqaha iyo taraawiixda iyo salaado yani sunnooyin oo waxaa jiro lagu tukado jamaaco maca dalika aadaan iyo aqin midna male salaatu jaamica baa laska odhanay bilaa aadaanin walaa iqaamatin buu nabigu ku tukaday uma qaama nabigu waa istaagay mutawaki'an asagoo nabigu sidaa u cuskaday oo gacanta ku haysto calaa bilaalin bilaal bilaal baa marka sidaa u garab taagnaa ee nabigu sidaa u haystay garabkiisa ayuu sidaa nabigu u haystay fa amara nabigu uu amray bitaqwa allahi tacaala ilahay taqwadiisa ayuu dadka amray waxasa nabigu waa boorriyey calaa daacati ilahay daacadiisa ayuu dadka ku boorriyey maxaa yeel nabigu weligiiba dadka aakhirada unbuu kala hadli jirayo aakhirada iyo khayrka iyo ridaha ilahay in la raadiy unbuu dadka ku boorin jiray adduunye kuma boorin jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam shaqadiisu adduunye maahay ay waxasa calaa daacat illah wa wacada naasa dadkii buu nabigu wacdiyey wadakarahum ilaahay buu xusuusiyey subxaanahu watacaala waxa ka dambeeyo xisaabaha iyo waxa ka dambeeyo ayuu nabigu xusuusiyey dadkiiba aad buu u wacdiyey maxaa maalmahaas oo kale mujtamaca laysu imaan karo maalinkaa ciidah oo kale laysu yimaado yani yani istimaacii weynaa ee qiyaamaha laysu imaanayay bay shabahaysaayo markaasuu nabigu alay dadka aad u waclin jiray oo qiyaamaha iyo aakarada ayuu dadka kala hadli jiray wey uma madaa nabigu waa tegay xataa ata nisa ilaa uu haweenka u tago oo de yani waxyaalahan codka gudbiye ee warka yani gaadsiinayo ma jirine markuu yani dadkuna jumcada yani waxaan leeyahay ciidda way badan yihiin oo banaankaa lagu tukan jiray banaankaa salaa lagu tukanayaa markuu dadkii horay la hadlay ee raggii intii maqlaysay u wacdiyey ayuu nabigu dib u tallaabay haddana safkiibuu dhex maray xataa ata nisaa fawacadahunna haweenkiibuu wacdiyey oo sababka dambe markaa ku tukanayey wadakarahunna faqaala wuxuu yihi nabigu yaa macshara nisaa haweenkiibuu si gaar oo la hadlay haweenka jamaacadoodiio tasadaqna war sadaqaysta oo wax la baxa fa ina kunna idinku aktaru xadabi jahanamo jahanamo qoryaha lagu hurinayo xaabada lagu hurinaya kuwa ugu badan baa tihiin saasuu nabigu fa ina kunna adinku aktaru xadabi jahanamo baa tihin jahanamo xaabadeeda yani lagu hurinaayo kuwa ugu badan baa tihin faqaalat imra faqaamat imra'atun naag baa istaagtay min sidati nisaa'i haweenka bartankooda ama dhexdooday ka istaagtay haweenka dhexdooday ka istaagtay aya gabadhaas yani safca ulkhadayni bay ahayd jaabir bin cabdillahi baa xadiidka laga warinaya safca ulkhadayn waxay ahayd mid dhabanaheedu ay cascas yihiinoo gabar cas bay ahayd oo dhabano cas bay ahayd imra'atun baa istaagtay min sidati nisaa'i bay ka istaagtay markuu nabigu sidaa yidhi calayhi salaatu wasalaam uu yidhi gabdhayaho wax sadaqaysta wax la baxa waxaa tihiin oo waan waxaan idinku arkay inaad tihiin aktaru xadabi jahanama ayay istaagtay gabadh oo gabdhihii ka mid ah ayaa istaagtay min sidati nisaa bay ka istaagtay haweenka dhexdooda sidaa waa lagu fasiraa waxaa kaloo lagu fasiraa qaamat imra'atun baa istaagtay min sidati nisaa gabadhaasoo min sidati nisaa'i ah haweenka kuwooda dhexdhexaadka naag da' weynna maysan ahayn gabadh yarna maysan ahayn min sidati nisaa'i bay ahayd naag dhexdhexaaday ahayd safcaaulkhadayni bay ahayd gabadhaa mid cas bay ahaydoo inta kale dee way asturnayd dee wejigeeda unbaa banaanaaye way casayd gabadhaas dabanaheeda waa gudubnaayeen way casayd buu leeyay jaabir xadiidkaa wuxuu ka mid yahay culimmada qaar baa waxay u deliishanayaan wejigu laysa min alcawra inuusan cawro ahayn hayla hadduu cawro yahay wejigaas yani lama tilmaameynaba waaba la asturi lahaa sooma sida yani aayadaba lagu lagu fasiraayo we aaya walaa yubdiina diinatahunna ilaa maa dahara minha wejigaa lagu fasiraayo labada gacmood saasay culimada qaar leeyihin marka wejigu cawra maaha saasay u deliishanayaan yaa xadiis badan oo yani xajki iyo markii la joogay waa kaas laakiin jamhuur lculamaa waxay qabaan ana alwajha haya wejigu min alcawra cawraduu ka mid yahayo laa yukshafu lama faydayo ilaa cinda salaat taas markay tukanaysa besan baa loo ogolay in wejiga wejigaa iyo labada kaf intaas unbaa u banaan markii yani ay salaada tukanaysa inay banayso salaada markay ka baxdo wejigiina waa qarinaysa ka wejiga waa cawra badanka kale iskaba dhaaftay meesha keliya oo laysku haysto waa wejigaa keliya wejigaas cawro weeye iyo maaha waad ogtihiin yani kutubteena fiqiga kitaabka ugu yara safiinaha wa cawratu lxorati jamiicu badaniha buu leeyahay ilaa wajha wa kafayha soo ma waa kitaabka fiqiga ugu yara safiinaha laga bilaabo naagta xorta ah cawradeedu cinda salaad markay salaada jamiicu badaniha way ilaa wajha wa kafayha markay tukanaysa waxaa loo ogeliya wejigaa iyo labada kaf keliya salaada haddii laga baxan wejigiina waa ku darmanaya khalas marka yani dumarku yani badankoodaoo dhan waa cawro waxaa la rabaa inay cawradooda qariyaan ay ku dadaalaan inay cawradooda asturaan maaal markii ayaga cawro laga dhigay meeshaan yani mar haddii cawro laga dhigay yani yaxrumu nadru ilayha in la fiiriyo xaaraan wey inay banaanka dhigtana waa xaaraan ka wejigiiba hadda lagu murmayaa wejigaas marka marar khaasa unbay markii laga hadlayo cinda almucaamala iyo cinda shahaada iyo haddii lagu markhaati kacayo oo mar haddii ama la nikaaxinayo ama arrin kaleeto qadiyo kale in lagu markhaati kaca la doonayo ama markii wax lala mucaamaloonayo wax ka gadanayso markaasoo kale aad wejiga xataa ka fiirin kartaa baa laleeyahy ama haddaad gabadha guur ka doonayso yaad wejiga iyo meeshan gacmaha aad ka arki kartaa inta kale lama arki karo waa cawr ma aha marka inay banaanka soo dhigaan ay meelaha ku dudaan waa inay qari waa inay qariyaan badankooda oo yani ay asturaan marxaba yani hadday un yani dalaalaan hadday wax banaysanayaan wejigaa ha banaysteen hadday asturaanna kasii fiican dareeca maxaa yeelay meel yani culum yani culimada badankooda way qaba jumhuurta waxay qaba wejiga inuu cawray marka meel kale hadda waa keen iskaba dhab meel kale inay banaanaato lama qabo marka gabadha ayaa istaagtay faqaalad waxay tihi lima yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow maxaanu ku noqonay aktaru xadabi jahanama jahanamo xaabada lagu hurinaya boqoryaha lagu hurinaya kuwa ugu badan maxaanu ku noqonay maxaan ku mutaysamay arrintaas faqaala wuxuu yidhi nabigu lianna kunna idinku tugsirna waxaad baditaan ashakaaka wa tadfurna alcashiira waad sabar yartihiino horta waad sheegasho badataan sheegashadiinaa fara badan in aad ka sheegataan wax unsaama wa takfurna alcashiira cashiiradana waad ku kufrisaan cashiiradu yani waa aswaajta waa ragga ragga nicmadiisana waad qarisaan riwaayo kale waxaa ku sugnay tugsirna allacna wa takfurna alcashiira lacnadaad badisaano carabkiina iyo afkiina waxaa ku badan lacnada raggana waad ku kufrisaanoo cashiirada la sheegaya waa aswaajta waa raggoodii nicmadoodaad qarisaan nicmada yani zawjka ma qirtaano waad qarisaan low axsanta ilaa ixdaahunna addahra bulinadu haddaad mid ayaga ka mida wanaag u samaysa dabankoo dhanba oo fara'ad minka shay-an hal mara una wax kaa aragto faqaala waxay dhihi maa ra'aytu minka khayran qad weligayba wax khayra kuguma arko barakabeelad marka taasaa kufriga kufriga asalkiisu waxaa weeye waa satru nicma kufriga luqada waxaa lagu yidhahdaa satru nicma hayla kuwan gaalada aba ilaahay u nicmeeyo abuuray bay garan laayiin markaas wax kala caabudaya nicmada ilaahay bay qariyeen marka laakiin haddaad ilaahay rumayso nicmaduu ku siiye aad ku shukriso nicmadii maada qarinina waad ku shukrisay waay marka kufriga asalkiisa maxaa la yidhahda tan hadda kufru cashiirada gaalnimo looguma jeede nicmadii iyo ixsaankii rabbu idin sameeye baad qarisaano waxaad abaaldara yaad waad abaalgarantiino waxaad leedihiin waxba noomina samayna dee aktarkooda un baa laga hadlayaaye qaar badanoo dee wanaagsanna waa jiraan sida laakiin uqaalibka ah waxay yihiin haweenku sida badan raggooda nicmadooda ma sheegaan hay nicmadooda ma sheegaan waka marka taasaad ku mutaysateen buu nabigu leeyay calayhi salaatu wasalaam aad ugu badateen aad ugu badateen qaala wuxuu yidhi jaabir bin cabdillaahi fajacalna waxay guda galeen dumarkii markii sidaa ay nabiga yani sadaqadii buu ku booriyey cadaabka yani si ay uga fakadaan oo uga badbaadaan dee waa inay sadaqa la baxaan ee wax la baxaan fajacalna waxay guda galeen yatasadaqna inay sadaqayna sadaqaysanayaan min xulliyihinna xulligoodii way waqtigaa hore dee waxyarina waa iska jiray oo dee babka lacag laguma wadanin maxay markaa gabdhuhu la baxayaan min xulliyihinna wixii xulligooda ay isku ziineeyeen yulqiina way ridayaan fii sawbi bilaal bilaal baa marada sidaa u qabtay markaasay ayaguna ku ridayaan min min akridatihinna dhegadhegahoodii iyo wakhawaatiimihinna faragashigoodii iyo faraatigoodii iyo silsiladahoodii bay ku ridayaan sadaqaysanaysa marxaba waxaas marka ay qabaan yani fargashigaas ay qabaan oo dahabkii iyo yani dhegadhegaha iyo silsilada iyo katiinada iyo waxa ay qabaan ayay la baxayaan oo sadaqaysanayaan marka maalinkaas iyada waa maalin yani in la bixiyo khayrka oo fuqarada wax lagu deeqa ay yani aada u wanaagsan tahay wey لم أرى منك خيرا قط ولقيت وخيرك وما بركة بالك آه. ساس إليه وي مرحبا مركا وتكفر العشيرة عشيرة لا تكون كفرتان معناها يساوي تكسر نفسك كاتنا واد مثلا شيغشد او يعني وا شيغشد بدنتينو آه. دبك قفك مركو كدعو اما وحو كدعو انو اسك سفر ان با سو مخاي مخلوق مخا واخ لوغا شيغي كل waxna kaama qaadi karo wuxuu ku tari karan ma leh ilaahigi waxaan kugu ridayna wuun ku arkaa sabab baa kaa riday wuun kaa sawaabinaya iska sabarun bas riwaayaadka qaar waxaa kusoo aroortay tuksirna lacna lacnada adbaysaan oo meeshaas ashikaayata sheegashada adbaysaan baa waxaa lagu bedelay tuksirna lacna lacnada adbaysaan oo carabkiina waxaa ku badan lacnada wax walba lacnad baad ku tuuraysaa lacnaduna ma fiicin carabka waa laga ilaaliya lacnadu waa habaaroo ilaahay raxmadiisa allaha kaa dheereeyo wey macnaheedu makhluuqa ilaahay ibliis unbaa la lacnaday ya makhluuqa intiisa kale lama lacnaday ya marka lacnadu ma fiicno qofka la iskagama tuuro way aday kugu soo noqonaysaa qofka adduuniya ehel ahayn waxaad ku riday qaala wuxuu yidhi jaabir bnu cabdillaahi fajacalna gabdhihii haweenkii waxay gudagaleen yatasadaqna inay sadaqaysanayaan min xulliyihinna ziinadoodii dha wixii ay qabeen ay ku labisnaayeen yulqiina way ridayaan fii sawbi bilaalin bilaal baradiisay ku tuurayaan marka nabigu haweenkiibuu wacdiyey wuxuuna ku amray inay sadaqada la baxaan marka bilaalna maradiibuu udhigay go-ibuu qabtay markaasay haweenka ku daadinayaan min aqridatihinna bay ku dhaay ku ridaayaan dhegadhegahoodii iyo wakhawaatimihinna fargashigoodii oo xulligii horaa laga bedelayaayo min xulliyihiina waxay isku soo qurxiyeen bay sadaqayseeno min akridatihiina dhegadhegahoodii iyo katiidadii ay qabeen iyo silsiladihii iyo wakhawaatiimihiina fargashigoodii waaka wey ayaaba dahab fara badan qabeen ragga loomaba ogole wixin bay daadiyeen wey haddayna lacag kala haynin waxaasay hormarsadeen de waxaasa wa ka qaadisa wey lacag kala bixinay waaka wey waxa adigu adduunyada ugu jeceshahay baa ugu fiican inaad uhormarsata wey ilahay hadhow waa lagu laalaabay marka maalinkaa ciid aho yowmulfaraxa waa sunno sida xadiidka laga qaadanayo in dadka sadaqada lagu amro oo sadaqadana laga ururiyo oo fuqarada maalinkaa wax la siiyo lagu tadawaco dadka fuqarada ah in maalinkaa laga farxiyo weliba dadka yacni culummada iyo yani aimada iyo inay dadka intay sadaqada amraan marada loo fiiriyo oo markaa dadka yani tabarta darana wax la siiyo maalinkaas yaa aada u fadli badan wey sunna w dadkuna wanaag bay unoqonaysa can umi cadiyata waxaa laga wariyey nusaybata alansaariyati radi allahu canha qaalat waxay tihi amaranaa waxaana amray tacni waxay ujeedaa annabiya bay ujeedaa sala allahu alayh wasalam nabiga ayaa nagu amray an nukrija inaan soo bixin oon soo saarno fi lciidayni labada ciidood alcawaatiqa gabdhaha cawaatiqda la yidhaahdo iyo wadawaati lkhuduuri kuwa qowladaha ku jiro makhbiyaadka ee guryaha aan kasoo baxaynin inaan banaanka usoo saarno maalinka ciidda waa yowmulfaraxo banaanka weyn baana lagu tukanaya banaankaa la tegayaa soo maha muslimiinta o dhan baa isu soo baxayso maalinkaa ilaahay baryayso haweenka marka gabdhihii guryaha ku jira cawaatiq waxaa la yidhaha gabdhaha shaqada ka xorood gabadhu markay xoogaa weynaato welina aan la guursanin reerka shaqadiisay ka xorowdaan shaqada reerka way ka horribaan mogta gabadhu mar hadday guur gaarto xoogaa leekaas aad yani ashowgu maaha midda yarayd maa markaa reerka qabanayso si fiican ugu khidme oo ay shaqada u qabanayso marka gabdhaha cawaatiqday carabtu dhihi jiro shaqadii bay ka xoroobeen yani way dhaafeen wy mani waktiga aad ay reerka ugu shaqaynayeen way dhaafeen gabdhaha marka guryaha iska joogaan soo maa waa la soo bixinaya maalinkaas wadawaati lkhuduuri kuwa yani guryaha ku asturnaa oo yacni aan soo bixi jirin oo ayagu banaanka aan wareeri jirin guryahooda ku asaan ka soo baxaynin makbiyaadka ah kuwaana maalinkaa banaankaa loo soo saaray waa maalinka ciidda aw wa amara nabigu yani iyo weliba aya alxuyada kuwa xaylka qabi xataa way soo baxaya maalinka dhiigga qabo daahirkahay wa amara nabigu wuu amray oo alxuyada kuwa xaylka qabay an yactazilna inay ka fogaadaan musalla lmuslimiina muslimiintu meesha ay ku tukanayeen haweenka xaylka qabay dhiigga qabay way soo baxayaan maalinkaas marka dadkii muslimiinta markay salaadii bay degelayaan halkaana la sabtay soo maa ayagu gees bay u fariisanayaan oo maxay u imaanayaan waaya yashhadna alkhayra wa dacwat almuslimiin ya saasaa riwaayadka lagu soo orantay yashhadna alkhayra khayrkay ka qaybgelayaan iyo wa dacwat almuslimiina muslimiinta baryadooda maalinka ilaahay ay baryayaan iyay ka qaybgelayaan raxmad ilahay baa soo degay haka marxaban weliba yani umacadiya waxay leedahay waxaanu nabiga weydiino oon su-aalnay waxaan nidhi mid anaga naga mid a hadday dhara yani jilbaaba haddayna wadanin wax isku soo asturto dee la yeeli banaankii hadee uma soo bixi kartee dharkii baa ku yar waktigaana dharkii wuu iska yaraa wuxuu yidhi nabigu litulbishaa uktuhaa min jilbaabi midda walaasheed ah oo dariskeeda ama saaxiibteeda isyaqaaneen xijaabkeeda ama jilbaabkeeda hasayso maanta ha kusoo ciide maanta waa yawm farxa gabadha iyan meesha ka harin maraha la siiyo wey macnaha hala siiya dhar ha lagu saacideey waakada marka wuxuu kutusinayaa xadiiku kutusinayaa maalinka sunanimadeeda inay macna muslimiinta aad la qayb gasho ciidda kala qayb gasho iyo dacwada iyo baryada inay aada u fiican tahay wa fii lafdin waxaa kusugnayd kunaa waxaanu ahayn bay tiri gabadhaa la yidhaahdo yani nusayba umu cadiya la yidhah gabadha magaceeda umu cadiya nusaybata alansaariya waxay tihi kunaa waxaanu ahayn nu'maru waa nala amri jiray an nakruja yani an nukrija inaan soo bixino oo yowmaalciidi maalinka ciidda ah an nakruja inaan soo baxno yowma alciid annaga dumarka ah maalinka ciidda inaan soo baxno saasaa nalagu amri kunaa nu'mar waxaana la amri jiray nabiga inbaa amrayo an nakruja inaan soo baxno oo yowma alciidi maalinka ciidda inaan bananka usoo baxno xataa nukrija ilaa aan soo bixino albikra gabadha bikaarada yartaydo min khidriha gurigeeda ku jirta taa gabadhaa yartoo aan bixbixi jirin xataa maalinkaa way soo baxaysaa wa xataa nukrija ilaa aan soo bixino alxuyada kuwii xaylka qabay kuwii dhiigga qabo aan daahirkeen xataa oon salaadii tukanayni way soo baxayaan fa yakunna way ahaanayaan khalfanaasi dadka gadaashooda ay fariisanayaan fa yukabirna way takbiirsanayaan bitakbiirina takbiirta bay dadka la qaadayaan wayadcuuna way ducaysanayaan biducaa'ihim dadkii bay la ducaysanayaan yarjuuna way rajaynayaan barakata dalika alyawmi yoomkaa barakadiisa iyo waduhratahu waduhratahu dembi dhaafkiisa la dembi dhaafayo maalinkaa dadka la dahirayo yay ka qaybgelayan ayaguna rajaynayaan marka waa maalin khayr badane waa laga soo qayb gelaya ciidda wey baabu salaatilkusuufi madoobaadka salaadiisiibu u baab yahay qoraxdii hadday madoobaato ama dayixi salaad baa la tukanayaa kusuuf la yidhahdo kusuuf can caaishata waxaa laga wariyey radia allahu canha ana ana shamsa qoraxdii khasafad way madoobaatay calaa cahdi rasuuli llaahi sala allahu alayhi wasalam zamankii nabiga ayay qoraxdii madoobaatay fabacasa nabigu wuu diray munaadiyan nin dhawaaqo kaasoo yunaadiya dhawaaqay muxuu ku dhawaaqaya asalaatu jaamica saasuu leey asalaatu jaamica dee aadaan kale ma lehe salaadaha sunooyinka ohoo yani laysku jamaacaysto dhan saasaa laysugu yeedha taraawiixda iyo yani ciidda iyo waayo kusuufka iyo yani istisqaha markii roobdoonka roobdalabka loo tukanayay iyo asalaatu jaamica baa laleeyahy faijtamacuu dadkii way soo urureen wataqadama nabigu wuu hormaray oo fakabara wuu takbiirsaday wasallaa wuu tukaday arbaca rakacaatin oo fii ragcatayni ahaaday wa arbaa arbaca rakacaatin afar rukuuc oo fii ragcatayni ahaaday wa arbaca sajdaatin iyo afar sujuudood haddee salaatul yani kusuuf madoobaadka salaadiisu dhowr kayfiyaha loo tukadaa kayfiyada ugu dheer waxa weeye ugu wanaagsan ugu fadli badan laba ragcadood weeye horta kusuuf waraxmado loo tukanaya salaada waa laba ragcadood labada ra labada ragcadood ragcaddii la arkaba laba rukuuc bay leedahay laba sujuudna way leedahay oo qirada weliba aada loo dheeraynaya qirada iyo qiyaamka iyo yani rukuuca iyo aada loo dheeraynaya salaadii buu qofku gelayaa suurat lbaqara u akrinaya wuu rukuucayaa intuu taagnaa in ku dhowbo haddana rukuucsanaanaya wuu ictidaalayaa markuu ictidaalo suurad kaloo haddana bilaabaya alcimru bilaabaya waa dhamaynaya haddana mar labaad buu haddana rukuucaya wuu dheeraynaya kii hore laakiin wax yar buu ka gaaban yahy markaa kadib haddana ictidaalaya wuu sujuudaya sujuudda ayado labadeedii un wey waxba la ziyaadin maayo ragcadda labaadna saasuu yeelaya laba rukuuc buu u yeelaya laba rukuuc suurado dheer dheer buuna ku akrinaya saasaa ugu taamsan waxaa kaloo la samayn karaa in labadii rukuucood iyo labadii sujuudoodna loo yeelo ragcaddii la arkaba laba rukuuc baa ku jirto qiradana lasoo gaagaabiyo oo suurado gaabana isaga tukato waxaa suuro saddexaad oo loo tukan karaa laba ragcadood oo khafiifatayn oo karaatibati duhri oo kale ah inaad iska tukato saddexdaa geesiyaa loo tukada taas waa ugu akmalsan leh can abi mascuud waxaa laga wariyey cuqbata binu camr alansaariyi albadriyi radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu lahi rasuulka ilahi wuxu yhi sala allahu alayh wasalam ina shamsa qoraxda iyo walqamara dayaxa aayataani laba aayadood weeyo min aayaat illahi ilahay aayaadkiisa ka mid aayaadka ilahay de aayaadka kowni iyo tanziili baa la yidhaha mogtahay tanziili waa qur'aanka aayadaha soo degaya waa aayaadka qur'aanka aayaadka kowniga ana waa kownkan oo dhan waa cibro cirku waa aayad na tusinayso ilahay waxdaaniyadiisa iyo qudradiisa dhulku waa aayad badahan adarkaysa iyo buuraha iyo waxaan oo dhan waa aayado wey qoraxda iyo dayxuna waa aayadaha ilahay bay ka mid yihin waxaan koonkan oo dhan wada iftiiminayo halkaa kasoo baxayo halkaa gelayo yani waa aayad min aayaat illahi ilahay qudradiisa iyo awoodiisa yani la lagu rumaysanaya marka ina shamsa qoraxda iyo walqamar aayataani wey min aayaat illahi ilahay aayaadkiisa ka mid yuqawifu llahu ilaahay baa ku cabsiiya bihimaa labadooda cibaadahu addoomihiisa ilahay addoomihiisu ku cabsiiya ya wamaa nu wamaa nursilu bilaayaati ilaa takwiifan buu ilah aayaadka waxaan usoo dirayna oon calaamada dadka utusinaysa waa takwiif inaan ku cabsiino oo ilahay usoo laabtaan baan yaan usoo diraynaa bur ilahay aayadaha wa inahumaa labadan qoraxda iyo dayaxu laa yankasifaani ma madoobaadaan limawti axadin ruux dhimashadiisa wala oo min annaasi dadka ka mida walaa lixayaatii noloshiisa nin dhintay iyo qof nool midna uma madoobaadaan laakiin waa aayad ilahay xaggiisa uu kasoo diray oo dadka lagu cabsiinayo ya waxay dhacday baa lale markuu xadiidkaa nabigu sheegayay waxaa dhintay wiilkii nabiga oo ibraahim ahaa markaasaa waxaa la yidhi qoraxdii baa madoobaatay inkasafat ishamsu limawti ibnihi ibni nabiyi ibraahim yani wiilkii nabiga oo ibraahim aa dhimashadiisii yay qoraxdii la madoobaatay markaasuu nabigu ina shamsa walqamra aayataani min aayaat illah laa yankasifaani limawti axadin min annaasi walaa lixayaati midna oma madoobaada ee ilaahay baa soo diro oo addoomihiisu walaakin yukawifu llahu bihimaa cibaada faidaa ra'aytum markaad aragtaan minhaa madoobaadkaas xaggiisa shay-an haddaad aragtaan fasalluu tukada wadcu llaha ilaahay barya xataa yankashifa ilaa uu faydmo maa bikum waxa idinku sugan axal saasaan rabaa ilaahay baan loo soo noqonayaa salaadaasaa la tukanaya sadaqaa lala baxaya addoomihii baa la xoraynaya waa la iscafinaya wa kaa al waa calaamo weyn yani qoraxdii dhan oo dam tiri ama dayxii oo dam yiri waa wax weyn wey can caaishata waxaa laga wariyay radi allahu canha qaalad waxay tihi khasafat ishamsu qoraxdii baa madoobaatay calaa xadi rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam faqaama rasuululahi rasuulka ilahi baa kacay sal allahu alayh wasalam fasallaa binaasi dadkii buu tujiyey fa adaala alqiyaama qiyaamkii buu dheereeyey uma rakaca wuu rukuucay fa adaala alrukuuca rukuucii buu dheereeyey uma qaama wuu istaagay haddana fa adaala alqiyaama qiyaamkii labaad buu haddana dheereeyey wahuwa duuna alqiyaami alawali kii hore laakiin wax yar buu ka gaabayay uma rakaca mar labaad buu haddana rukuucay fa adaala rukuuca rukuucii buu haddana dheereeyey wahuwa duuna rukuuci alawali rukuucii hore wax yar ka gaabayay uma sajada wuu sujuuday fa adaala sujuuda sujuudii buu dheereeyey uma facala fi rakcati اlukraa ragcadda kalena midla maa facala fi rakcati اluulaa ragcadda hore wuxuu ku sameeyey buu ku sameeyey laba rukuuc iyo laba sujuud buu u yeelay uma insarafa salaadii uu ka baxay wuu salaama naqsaday walxaal qad tajallat ishamsu qoraxdiina ay iftiintay oo ay faydantay faqadama naasa dadkii buu khudbo u akriyey faxamid allaha ilaahay wuu mahadiyey wa asnaa calayhi wuu ammaanay uma qaala wuxuu yidhi ina shamsa qoraxda iyo walqamara dayaxu aayataani laba aayadood wey min aayaat illahi ilahay aayaadkiisa ka mid laa yakhasifaani uma madoobaadaan limowti axadin ruux dhimashadiisa walaa lixayaati faidaa ra'aytum haddaad aragtaan daalika arrintaas fadcu llaha ilaahay barya wakabiruu takbiirsada wasalluu tukada watasadaquu sadaqaysta uma qaala wuxuu yihi nabigu yaa ummata maxamed nebi maxamed ummadiisiiyey wallaahi baan ku dhaartay buu nabigu maa min axadin axad ma jiro aqyaru ka cara badan min allahi ilaah ruux ilaahay ka qiiro badan ma jiro muxuu ilaahay ka qiiroonayaa min an yazniya cabduhu addoonkiisu inuu zinaysto ow tazniya amatahu addoontiisu inay zinaysato waay oo ilaahay zinada wuu xarimay ilahay wax ka qiiro badan ma jiro inuu wax ka qiiro badan uusan jirin min dalika yani yuxarama alfawaaxisha xumaanta o dhan ilahay wuu diid wuu xarimay marka ilahay wuu ka qiiroonayaa in maxaarimtiisa la jebiyo oo la macsiyeysto oo xumaantii la sameeyo o ilahay raalli kama ama ogolo wallahi yaa ummata moxamed wallaahi baan ku dhaartay low taclamuuna haddaad ogaan lahaydeen maa aclamu anigu waxaan ogahay la daxiktum qaliilan wax yar baad qosli lahaydeen wala bakaytum kasiira wax badana waad ooyi lahaydeen laakiin waxa idinka dambeeyo ee qabriga uu usoo horeeyo yiina ogeyna waxba iina ka ogeyn waxaad la qosqosaysaan wa fii lafdin fastakmala nabigu wuu kamilay arbaca rakacaatin afar ragcadood iyo arbaca sajdaatin can abi muusa waxaa laga wariya ashcari radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi khasafat ishamsu qoraxdii baa madoobaatay fii zamani fii zamani nabiyi sala allahu alay nabiga zamankiisa faqaama wuu istaagay nabigu fazican isagoo argagaxsan yakshaa wuxuu ka cabsanaya nabigu an takuuna saacatu saacadda qiyaama inay noqoto xataa ata almasjida masaajidkii buu tegey faqaama wuu istaagay yusalli asagoo nabigu tukanayay biadwali qiyaamin qiyaam la istaaga midka ugu dheer taagni midka ugu dheer buu nabigu ku istaagay iyo wa rukuucin rukuuc iyo wa sujuudin sujuud midda ugu dheer aad buu u dheerdheereeyey qiyaamkii istaagii iyo rukuucii iyo sujuud maa ra'aytu ma ana arag bu muuse alascari yafcalu asagoo samaynaya fii salaatin salaaqadu weligay salaad uu dad tujinaya asagoo saa u dheeraynaya ma arag uma qaala wuxuu yidhi ina haadihi alaayaat aayadahan allatii kuwaasoo yursiluha allahu ilaahay iu soo dirayo tacaala korahaaye laa takunu ma ahaato laa takunu ma ahaato limowti axadin ruux dhimashadiisa walaa lixayaati walaakina allaha ilaahay baa yursiluhaa soo dirayo yukawishu biha cibaadahu addoomihiisu ku cabsinay faidaa ra'aytum minha shay-an haddaad aragtaan fafzacuu ilaa dikri illahi ilaahay dikrigiisa u argagaxa u aada xaggiisa u carara wa ducaahi ilaahay baryadiisa iyo istikfaari istikfaarta usoo noqdo ilaahay barya oo ilahay ka cabsan si un ilahay dhibaatadan uu idinkaga qaado oo cadaabku idinkaga dhigin baabu salaat listisqaa roobdoonka ama roob dalabka salaadiisii ayuu u baabi dalabu suqya roob oo la dalbo oo ilaahay laga dalbo markay abaar dhacdo oo roobkii la waayo ama biyihii ay guraan oo ilihii iyo ceelashii laga cabaayo o dhan hadday go-aan salaatul istisqaa baa la tukanaya roob dalab salaadiisa can cabdillaahi bni zayd waxaa laga wariyey bnu caasimin almaadiniy radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi kharaja nabiyu nabiga ayaa baxay buu yihi sala allahu calayhi wasalama yastasqi xaaluu waraab dalbay fatawajaha ila alqiblati qiblada ayuu u jeedsaday yadcuu xaaluu baryayo ilaahay waxawala ridaa'ahu go-iisina wuu wareejiyey uma sallaa ragcatayni buu tukaday jahara fiihimaa bilqira'ati qiraadana uu kor u qaaday wey qiblada ayuu qaabilay nabigu ilaahay buu bariyey waxawala ridaa'ahu go-i uu korka ku saarnaana wuu wareejiyey oo go-a fiidihiisibuu sidaa isu dabamariyey oo waa tafaa'ul xasanaho abaarta iyo dhibaatada inuu ilaahay saa u gediyo ayuu go-i saa u rogay uma sallaa ragcatayni laba ragcadood buu tukadayoo salaatul istisqaa layidhaah roobdalaba jahara fiihimaa bilqira'a qiradina kor buu u qaaday de wa fii lafdin riwaayo kale waxaa ku sugnay atal musallaa meeshii lagu tukanayey buu nabigu tiri meelaha banaanka ah yaa markii ciidda iyo yacni suna salaatul istisqaha iyo yacni kusuufka iyo banaankaa lagu tukadaayo banaankaa weyn bay dadku isugu tegayaan marka magaaladii baa ba kor looga baxayaayo banaankaa weyn baa la tegay meeshaasaa lagu warabdamay waa sunno marka weliba dadkao dhan baa lasoo saaraya ciyaalkaa lasoo bixinaya dadka waayeelka oo waaweyn baa lasoo bixinaya dadku ayagoo wada khushuucsan oo khuduucsan bay soo baxayaan dhar qurqurux badan lasoo qaadan maayo iyo dharkii lagu shaqaysanaya baa lagu adeeganaya baa lagu soo baxaya tadallul baa ilaahay laysu muujinayaayo waa la khushuucayaa oo ilaahay baa loo tabaaducaya gacmaha kor loo wada taagaya dadka waayeelka oo wadawoyn baa lasoo bixinaya ducadoodaa ilaahay aqbalaya carruurta yararkaa banaankaa loo saa saaraya qoraxdaa laysugu keenaya dadka markaasaa ilahay la barya laba ragcadood baa la tukanaya ilaahay baa la barya imaamku dadka wuxuu ku amrayaa inay toobad keenaan oo ilaahay u noqdaan inay iscafiyaan oo wixii dhexdooda yaallay oo caraa ay ka baxaan saasuu markaa ku amrayaa maxaa yeelay dhibaatada iyo abaarta dhacday waa un dadka yacni dembi dunuubta xaggooda ka imaanaysa unbaa lagu ciqaabaya inay ilaahay usoo laabtaan baa lagu amray ina allaha laa yuqayiru maa biqowmin xataa yuqayiruu maa bianfusihim ilaahay qoom ma dooriyo ilaa waxa ayagu dhexdoo wax ku sugan oo sifadaa ay doorsoonto way hadday wanaagsanaayeen wanaaggaa ilaa ay ka laabtaan oy xumaadaan ilaahay ma bedelayo oo dhibaato kuma ridayo dhibaatadaa markay ku dhacdana dhibaatada laga saari maayo ilaa ay naftoodii hagaajiyaan oo ilaahay usoo toobad keenaan usoo noqdaan can anas bni malik waxaa laga wariyey radia allahu canhu ana rajula nin baa dakhala almasjida masaajidka nabiga ayuu soo galay yowma aljumcati maalin jumco ah min baabin buu ka soo galay albaab albaabkaasoo kaana ahaadee naxwa daari alqada daarta la yidhaha daaru qadaa xaggeeda waa daaruu sid cumar lahaayo yani waxaa daaru qadaa loogu bixiye waa la gaday oo markaasaa deyme iyo wax lagu lahaabaa lagu guday daarulqadaa baa loo bixiyey marka daarta daarulqadaa la yidhaahdo dhinaca ay ku taallay albaabkeedii buu kasoo galay dhinacaasuu ka soo galay aya wa rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulki ilaahayna qaa'imun wuu taagan yahay yakdubu wuu khudbo akrinayaayo khudbadii jimcada ayuu wadaa nabigu fastaqbala rasuula allahi rasuulka ilaahay buu qaabilay sala allahu calayhi wasalama qaa'iman xaali ninkii nin reemiyii uu ahaaye oo reebaadiyahe markuu albaabka masaajidkii ka soo galay nabiga oo mimbarki saaran ayuu markaa yacni soo qaabilay oo saas ugu hor istaagay uma qaala wuxuu yidhi yaa rasuul allahi ilaahay rasuulkiisiio halakat ilamwaalu maalyaalkii waa halaagsameen xoolihii waa dhammaadeen wanqadacat isubulu wadooyinkiina way go-een oo hadde xoolihii hadday dhammaadaan awalba gaadiidkaasaa lagu socon jiray oo yacni lagu safri jiray markii meel la aadaye wanqadicat isubulu wadooyinkiina way go-een oo wax isku socon kara ma jir wax gaadiid oo la qaataba male xoolihii dhammaadeen abaar baa leys ee fadcullaha ilaahay noo baryo yugiisunaa ilaahay ha noo gargaaro hana waraabiyo e ilaahay noo bari taas wey qaala wuxuu yidhi anas binu malik farafaca rasuulu llahi rasuulka ilaahay kor buu uqaaday sala allahu alayh wasalam yadayhi labadiisa gacmood nebigu labada gacmood buu kor uqaaday ninkii acraabiga ahaa ee nebiga usoo ergooyo yani kusoo istiqaasay wuxuu yidhi ilaahay noo bari markuu yidhi waxba hadala nebigu kuuma soo celin gacmaha unbuu kor uqaaday baryada ilaahay buu kula galay yuu guda galay markiiba uma qaala wuxuu yidhi nabigu allaahuma aqisna ilaahayow noo gargaar allaahuma aqisna ilaahw noo gargaar allaahuma aqisna saasuu nabigu qaala anas wuxuu yidhi falaa wallaahi fa wallaahi baan ku dhaartay maa naraa ma aana arkaynin buu yidhi fi samaa'i samada min saxaabin daruur kumaana arkaynino abaar baa jirtay oo cirku daruur ma lahayn walaa qazacatin walaa qidcatin oo min asaxaabi wax yar oo daruura cirkuma lahayn waa iska dirnaa wey wamaa baynanaa anaga baynka anaga iyo wa bayla salcin min beytin walaa daarin buu masaajidkaan markaa anagu joognaaye masaajidka iyo wa bayna salcin buurta salci la yidhaahdo waa buuraha madiine ku yaalla korkeedaa buur ka mid a weeyehe dhexlaanada uma dhexaynin min beytin guri walaa daarin daar oo masaajidka iyo buurtaa dhexdeedana wax guryo dheer dheer aho markaa dadka qarinayana ma jirin banaan bay iska ahayd buui qaala wuxuu yidhi anas binu malik fadalacad waxaa soo baxday min waraa'ihi nebiga gadaashiisa mimbarka ayuu saaran yahay nebigu oo markaa wuu soo jeedaa markaa mixraabkii yani mimbarkii uu saaran yahay xaggu usoo jeedaa soo ma halkaa gadaashiisa oo qiblada ku quman yaa waxaa ka soo dhalatay saxaabatun saxaab baa soo baxday mislu tursi aada u yaroo gaashaan aada modiso in yar oo daruur ah oo gaashaan le gaashaan gaashaanka marka dagaalka la gelaya waxa kale isaga dhigaalen hade wati waktiyii horaa la aqoon jiray oo warmaha iyo seefaha lagu dagaalami jiray bahal adago markii seefta lagugu soo gano ama fallaadha iyo waxa la midka ah iyo waranka iyo lagugu soo tuuraa saa isaga dhigaysa wax yaroo gaashaan bay la ekeed oo wax kuusan bay ahayd aada u yar fadalacad min waraa'ihi saxaabatun mislu tursi daruur yar oo aada gaashaan moodaysid ayaa halkaa ka soo baxday falamaa tawasadat isamaa samada bartankeeday markaa ku istaagtay halkaas nabiga gadaashiisa oo qiblada ayay ka soo baxday markaasay samada bartankeeday tagtay buui samada bartankeeda markay tagtay intasharad way faaftay oo daruur weyn bay noqoto xagga iyo xaggay u kala baxday marka uma amdarad way da-day markiiba waa isla saacadiiba way da-day oo roob bay bilowday qaala wuxuu yidhi anas binu malik falaa wallaahi baan ku dhaartay waa iska zaa-ido wey la ay falaa wallaahi baan ku dhaartay falaa warabbika laa yu'minuuna oo kale wey xataa yuxakimuuka marka falaa wallaahi fa wallaahi baan ku dhaartay maa ra'ayna shamsa qoraxdii maana arag buu yihi aayahay waayahay sabtan ma ana arag sabti maana arag buu oo macnaha wuxuu oga jeedaa usbuuci unba ola jeeda sabcan riwaayadka qaar baa kusoo arooray toddoba beri ma ana arag qoraxdii wey ay oo sabtidaana hadda wuxuu la jeedaa waa usbuuci une jumcadii dambayd ma aana arag waay ay ma aana arag qaala wuxuu yidhi uma dakala rajulu nin baa soo galay haddana min dalika albaabi albaabkii asaga ahaa buu ka soo galay fi ljumcati almuqbilati jumcadii kale ee soo socotay wa rasuulullahi sala allahu alayhi wasalam qaa'imun uu taagan yahay yakdubu nnaasa khudbadii uu wada nabiga khudba u akrinaya fastaqbalahu wuu qaabilay haddana qaa'iman xaalu iyo halkaa hortiisuu istaagay faqaala wuxuu yihi ya rasuul allah halakat ilamwaalu maalyaalkii waa halaagsamay wanqadacat isubulu oo markii hore muxuu ka sheeganayay ninkaasu abaar buu ka sheeganayay xoolihii abaar baa laysay oo u dhammaadeen gaajay u dhammaadeen saasuu marka lahaa haddana wuxuu leeyahy halakat ilamwaalu maalkii wuu halaagsamay oo dee biyihii baa qaaday roobkii baa ka batay wey wanqadacat isubulu wadooyinkiina way go-een oo wax isu dhaqaaqi karaba ma jiro meel la arka waa biyaa socdo waadiyaashaoo dhan baa wada yacni wada socdo meel la arkay yani waa yani roobkii aad buu zaa'id u noqday wax isu dhaqaaqaa lala-ay ee fadcullaha ilaahay noo bari yumsikhaa canha canna hanaga joojiyo ilahay roobka hay roobku de hadduu zaa'id noqdo farada ka bato yani waxaa laga yaabaa inuu dhibaato geysto ya nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu roob doonayay wuxuu le wuxuu dhihi jiray allahuma ajcalhaa suqyaa raxmatin waa yahay waraab oo naxariisa ilaahu ka dhig walaa walaa tajcalhaa suqyaa cadaab suqya cadaaba ilahu ha ka dhigo aye mid wax dumiyo oo guryihii dumiyo oo xoolihii halaago oo wax walba baabi'iyo ilahu ha ka dhigin marka ilaahay noo bari buu yidhi ilaahay hanaga joojiyey qaala wuxuu yidhi anas bnu malik farafaca rasuulu llahi rasuulka ilahi kor buu uqaaday sal alay slam yadayhi labadiisa gacmood uma qaala wuxuu yidhi allahuma xawaalayna walaa calayna allahuma allahayow xawaalaynaa ijcal ilaahu yeelo xawaalaynaa gaararka anaga walaa calaynaa dushaanada ilaahu ha yeeli roobku markuu aad u bataa lagu duceeyaa sidaa markuu roobku zaa'id noqdo oo si fiican loo dhargo yaa la yidhahdaa allahuma xala- xawaalaynaa walaa calayna allahuma allahayow calal aakaami iyo wadiraad calal aakaami buuraha gaa yani yaryarkaa korkooda ile buuraha waaweyn ilahu korkooda yeel iyo wadiraabi buuraha gaagaaban wey wa butuunul awdiyati dhulka yani togaga ah togaga yani uurkooda yeel ama dhulka dooxooyinka ah waa dhulka daaqa lehe iyo wa manaabiti shajari daaqa makaanu dhaladkiisa dhulku isku mid maha dee dhulka daaqa leh oo buuraha iyo yani dhulkaasoo bamiyiga oho xooluhu daaqaan iyo dhulka bananka iyo dooxooyinka iyo doogu kasoo baxayo dhulka ilaahu nooy manaabitu shajar yani daaqu meesha uu kasoo dhalanayo aada uga soo dhalanayo qaala wuxuu yidhi anas bnu malik fa aqlacad way go'day daruurtii way go'day roobkii markiiba si aniga ushumeeyey oo jumcadii ilaa jumcadii kalu roobki maba uusan qaadinbo fa aqlacad way istaagtay markiiba wakharajnaa waan baxnay buu yihi namshi xaalaan soconayna fi shamsi qoraxdii baan ku soconayna cirku hadda waa ishayey markii jumcada lasoo gelayay masaajidka waa ishayey markuu nabigu ilaahay baryeyna isla markay daruurtii way kala tagtay roobkiina waa joogsaday qoraxdii baaba soo baxday buu yihi magaalada madiine qorax wey qoraxdaa soo baxday nabiga calayhi salaatu wasalaam hadde baryadiisu waxay ahayd deg deg bay ahayd hay rasuulka ilahay ba ilahay baa ka aqbalaya markiiba marxaban marka riwaayaadka qaar waxaa kusoo orortay fa kaanat ilmadiinatu mitlu jawba oo nabigu yani meel gacanta ku markuu saa gacanta u taagabo meeshuu gacanta ku taago cirka ka mid a daruurtii baa saa u kala tegeysa marka magaalada madiine korkeeda ayay daruurtii ka kala tagtay dhinacyihii roobkii baa ka da-ayo sidii bay daruurtii u saaran tahay magaalada madiine korkeedana waa iska diiranta cirki baa diirano qoraxdii baa soo baxday wey fa kaanat ilmadiinatu mitlu jawba dariishada oo kale noqotay marka magaalada meesha ku quman cirka unbaa banaano qaala shariik wuxuu yidhi fasa'altu anas binu malik baan weydiiyey ahuwa rajulu awalu ninkii hore miyaa waxa jumcadii labaad nabiga weydiiyey oo ilaahay noo baray roobkaa naga joojiye ninka yidhi ma kii horew ahaa mise waa mid kale qaala wuxuu yidhi anas binu malik laa adrii ma garanayo ninkii hore nin reemiyuu ahaaye nin kale umo reemiya unba haddana soo galay minuu kii ahaaye inuu ku kala aha ma kala wogi qaala almusanif wuxuu yidhi raximah llah adiraaba waxaa la yidhahdaa allahuma ajcalha cala alaakaami wadiraabi baanu soo marnay soo maha adiraabu waxa weeye aljibaalu siqaar buuraha yaryarkaa leda walaakaamuna jamcu akamatin weeye wahiya aclaa min alraabiya wa duuna alhadba buurta weynna way ka gaaban tahay meelaha taagtaaga oho buurbuur buurbuurka oho bacaadka ana way ka koraysaa wa daaru lqada daaru cumar binu khadaab weye radia allahu canhu sumiyat bidalika waa lagu magacaabay daaru lqada baa loo bixiyey liannaha biicad waa la gaday fii qadaa'i dayni cumar binu khadaab dayntii lagu lahaa ayaa loo gaday sababteeda oo lagu bixiyey markaasaa daarulqada loo bixiyey magaa yani guri ku yaalay ama daar ku ku taallay weye masaajidka agtiisa ku taallay marka sid cumar uu lahaa waa la gaday marka baabu salaati lkhawfi halkana waxaan ka gelaynaa salaatu khawfka yani baan meeshan ka gelay salaatu khawfka waxa weye waa dagaal markuu jiro oo muslimiinta iyo gaaladu ay dagaalamayaan sidii loo tukanayay baa meesha laga gelaya salaadan la yidhaha salaatu khawfka way keefiyaad badan tahay ilaa lix iyo toban kayfiyo ayaa kusoo arortay laakiin dhowr kayfiya un baa lagu soo gaabiyaa suwarteedu way badan tahay yacni dhowr suuru hadda noo sheegi doonaaye waayahay waxaa loo kala qaadayaa marka hore cadowga in la ishor fadhiyo iyo dagaalku inuu socdo oo xabaddu dhacaysa labadaasaa loo kala qaadaya haddii yacni xabaddu ay dhacayso oo dee seefihii iyo warankii laisla dhacayo ama xabaddii las laisla dhacayo markaa ayadaa salaada waxaa loo tukanayaa iltixaamulxarbi baa la yidhahda iltixaamulxarbi dagaalkii baa hiliboobay macnihiis waxa wey waa la isku dhex daa marka dambe dagaalku markuu gacanta ka baxo waa la isdhex geli oo dadki lamaba kala garanay labada dhinac waa isku dhex gelaya waaya waaya beenaadaa la isula tegay wey berigi hore safiya war maa lagu dagaalami jiray sooma haddana markay xabad u dhamaato beenaadaa la isula tegay baa beenaada kala carar ma jira xabad markay kaa dhamaato waa u soconaysa beenaadaa ku dagaalamaysa markaas oo kale iltiqaamul xarbi baa la yidhahdaayo salaada waxaa loo tukanaya kayfa amkana si alla siday suuroodo ayadoo noocaa lagu jira haddii yani waktigii la gaadho waa tukanaysaa adoo carar ayaa tukanaysaa adoo wax cayrinaya tukanaysaa adoo xabad digridayaa tukanaysaa waa ka si alla sidii kusuurowdo unbaad ku tukani walaa icaadata soo celinna ma jirto wixii awoodaada saa un wey waadna ku tukani marka dagaalku hadduu socdo waa sidaa dagaalku hadduuna soconin oo la ishor fadhiyo in xagga qiblada cadowga uu jiro iyo meel aan qiblada ahayn inuu jiraa loo kala qaadi hadduu dhanka qiblada fadhiyo cadowga waana la ishor fadhiyaa oo dagaal hadda ma socdo xagga qibladuuna jiraa see la yeelayaa imaamku salaada markii la gaaro laba saf buu dadka ka dhigaya saf hore iyo saf dambe labada saf markuu ka dhigo hal maraha salaada la wada gelaya haddii nin walba seeftiisi baa garabka ugu jirto ama halkan hoostiisay u taallaa waa la iska dhawrayaa cadowga oo salaadaa lagu jiraa moogta kulli waa la wada xihanaya hadday soo yaacaan waa lagu yaacaya waa la iska celinaya loo fadhin maayo bas salaadii baa la wada gelaya waa la wada rukuucaya rukuucna waa caadide waa lagu arkaay waa la wada ictidaalaya markii la sujuudo safkii hore ayaa imaamka raacaya la sujuudaya midka dambena waa taagnaanaya waa waardi oo rukuucii bay kuta ku harayaan ee waxaa leey ictidaalkii bay ku harayaan imaamkii iyo safkii la socday markay labadii ragcad labadii sujuudood soo gutaan oo soo istaagaan iyo ayaguna safkii dambena sujuudaya labadii sujuudood bay la imaanayaan haddana way soo gaarayaan ragcadda labaadna way isbedelayaan qoladii marka hore imaamka la sujuuday mehe qoladii kalea raacayso qoladii horena way waardi bay ahaanay saasaa salaada lagu dhamaysanaya marka la fafadhiyo la atixiyaasanayna waaba caadiga waa la iska arkaa bas hadduu cadowgu qiblada xaggeeda uusan jirina jiha kale uu fadhiyo see la yeeli ama laba jahuuba kala fadhiyaa oo qaarna intay jiraan qaarna intay jiraan imaamku dadka wuu qayminayaayo qola wuxuu hor istaajinayaa cadowga hortiisuu naga waardeeyuu leeya qolana salaadii buu tujinaya hal ragcad markuu tujiyo qoladii hore oo ragcaddii labaad imaamku u istaago ayagu ragcaddii labaad bay iska dhamaysanayaan way tegayaan intay dhamaysa imaamkuna ragcaddii labaad wuu dheeraynaya qiradeeda way tegayaan qoladii bay soo bedelayaan qoladii kalea kusoo xihanayso qoladii kale ragcaddii labaad bay la tukanayaan markuu atixiyaadka u fariistana way istaagayaan oo ragcaddii labaad bay soo dhamaysanayaan way la salaamo noqsanayaan saasaa la yeelaya waaya haddii uu cadowgu meelo badan kala fafadhiyana qola la arkaba mar buu tujinaya qolada ragcad buu tujinaya way t qolada kale ragcad buu tujinaya wahaakada waa sidaa marka kayfiyaadka salaatu qoobka way badan tahay wey can cabdillahi bni cumar waxaa laga wariyey radi allahu canhuma qaala wuxuu yihi sallaa binaa rasuulullahi rasuulka ilahi baa na tujiyey sala allahu alay wasalam